fagaaro ku yaala deegaanka buulufulay ee gobolka baay ayaa lagu fuliyey xukun gacangoyn ah kadib markii laba ruux lagu helay falxatooye ah dadweyne badan ayaa usoo daawasho tegay fagaaraha halkaas oo qaaliga maxkamadda shareecada islaamka si cad ugu aqriyay xukunka lagu riday labada nin isagoona sidoo kale goobta ka aqriyay qiraalkooda qaaliga ayaa waxa uu sharxad ka bixiyey sida labada nin ay dukaanka u jabsadeen iyo goobta uu ka dhacay falkan ciidanka xisbada waxay gacanta ku soo dhigeen ciidasanayaasha kale ah labadooduba waxay degan yihiin deegaanka kurmaan ee hoostaga muxaafadada diisoor ciidaysanayaashaasi waxa ay jabsadeen dukaan goor habeenah meesha la yidhaahdo mubaarak waxayna ka qaateen bagaash iyo alaabo kale oo marka laysu geeyey qiimahooda uu ku fadhiyo kun toddoba boqol iyo labaatan iyo shan dollar markii ay maxkamaddu ay dacwadii ka dhagaysatay dacwadayaasha waxay jawaab ka dalabtay eedeysanayaashaasi labada ah waxay ku jawaabeen sida soo socota waxay yidhaahdeen waa run oo warkaa waa jiraa intaa kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka raggan kadib maxkamadda marka ay dhagaysatay dacwadii dacwadayaasha iyo jawaabta eedeysanayaasha markay dhagaysatay taasoo ahayd mid qiraal ah kadibna ay shareecada u bandhigtay falkaasi qaabka u dhacay ayna ogaatay inay tahay fal tuuganimo ah waxay maxkamaddu kadib ay xukuntay sida soo socota kow falka ay ku dhaceen inuu yahay fal tuuganimo ah labo in laga qaado oo laga mago laga gudo hantida ay xadeen saddex in lagu fuliyo xukunka xadusariqada afar in laga gooyo labadoodaba gacanta midig maraajicda loo cuskaday xukunkaanna waa qowlullaahi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaalan min allahi wallahu casiizun xakiim meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka dhaca xukuno kuwan la mid ah kuwaas oo lagu fuliyo dadka galay dembiyada kala duwan ooy kuwan ka mid yihiin